taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo siddeedaad markaasaa daa'uud wuxuu yeruusaalem ku soo wada shiriyey amiiradii reer binu israa'iil oo dhan iyo amiiradii qabiilooyinka iyo saraakiishii kooxihii boqorka milemilaha ugu adeegi jiray iyo kuwii kunkun u talin jiray iyo kuwii boqolboqol u talin jiray iyo taliyaashii xukumi jiray maalka iyo hantida boqorka iyo tii wiilashiisaba iyo saraakiishii iyo raggii xoogga badnaa xataa kulli raggii xoogga badnaa oo dhanba markaasaa boqor daa'uud cagaha isku taaga oo wuxuu yidhi walaalahay iyo dadkaygiiyow imaqla aniga waxaa qalbigayga ku jirtay inaan guri nasasho u dhiso sanduuqa axdiga rabbiga iyo meel uu ilaaheennu caga saaro oo dhismihiina alaab baan u diyaariyey laakiinse ilaah baa igu yidhi waa inaadan guri u dhisin magacayga aawadiis maxaa yeele waxaad tahay nin dagaal oo dhiig baad daadisay habase yeeshee rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu wuxuu iga doortay reerkii aabbahay oo dhan inaan weligay ahaado boqor reer binu israa'iil u taliya waayo isagu wuxuu yahuudaha u doortay inuu amiir ahaado oo reer yahuudahna wuxuu ka doortay reerkii aabbahay oo wiilashii aabbahayna aniguu igala dhex baxay oo igu farxay inuu iga dhigo boqor u taliya reer binu israa'iil oo dhan rabbigu wiilal badan buu isiiyey oo wuxuu wiilashaydii oo dhan ka doortay wiilkayga sulaymaan inuu carshiga boqortooyada rabbiga ku fadhiisto oo uu reer binu israa'iil u taliyo oo wuxuu igu yidhi wiilkaaga sulaymaan ayaa dhisi doona gurigayga iyo barxadahaygaba waayo waxaan isaga u doortay inuu ahaado wiilkaygii oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa aabbihiis oo anigu boqortooyadiisaan xoogayn doonaa weligeed hadduu ku sii adkaado inuu sameeyo amaradayda iyo xukumadayda siday maantadaan tahay haddaba sidaas daraaddeed reer binu israa'iil oo dhan oo ah shirkii rabbiga hortooda iyo iyadoo uu ilaaheennu ina maqlayo dhowra oo doondoona amarada rabbiga ilaaheenna ah oo dhan inaad idinku hantidaan dalkan wanaagsan oo aad weliba carruurtiinna idinka dambaysana uga tagtaan dhaxal weligiis raagaya haddaba sulaymaanow wiilkaygiiyow ilaahii aabbahaa garo oo ugu adeeg qalbi quman iyo maan raalli ah waayo rabbigu wuxuu baaraa qalbiyada oo dhan wuuna wada gartaa malayaasha fikradda oo dhan oo haddaad isaga doondoontid waad heli doontaa laakiinse haddaad isaga ka tegtid wuu ku xoori doonaa weligaaba haddaba iska jir waayo rabbigu wuxuu kuu doortay inaad meesha quduuska ah guri u dhistid xoog yeelo oo samee markaasaa daa'uud wiilkiisii sulaymaan siiyey tilmaantii balballadii macbudka iyo tii guryihiisa iyo tii qasnadihiisa iyo tii qowladihiisa sare iyo tii qolalkiisa hoose iyo tii meeshii daboolka kafaara gudka oo wuxuu kaloo siiyey kulli wixii uu ruuxii ku hayay tilmaantoodii oo dhan kuwaasoo ah barxadihii guriga rabbiga iyo qolalkii ku wareegsanaa oo dhan iyo qasnadihii guriga ilaah iyo qasnadihii alaabta quduuska ah la dhigi lahaa iyo weliba tilmaantii kooxihii ahaa wadaaddada iyo reer laawi iyo shuqulkii laga qaban lahaa guriga rabbiga oo dhan iyo weelashii guriga lagaga adeegi lahaa oo dhan iyo tilmaantii dahabkii loo miisaami lahaa weelasha dahabka ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegid ah iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa kulli weelasha lacagta ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegid ah iyo weliba tii dahabkii loo miisaami lahaa laambadaha dahabka ah iyo laambadahooda yaryar ee dahabka ah oo dhan laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankooda iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa laambadaha lacagta ah laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankooda si waafaqsan wixii laambad kasta lagu qaban lahaa iyo tii dahabkii loo miisaami lahaa miisaska kibista tusniinta miis kasta miisaankiisa iyo tii lacagtii miisaska lacagta ah iyo tilmaantii mudacyada iyo madiibadaha iyo koobabka laga samayn lahaa dahab saafi ah oo baaquliyada dahabka ahna baaquli kasta dahabkiisa miisaankiisa oo baaqulliyada lacagta ahna baaquli kasta lacagtiisii miisaankeeda iyo tilmaantii girgiraha fooxa dahabkiisa la safeeyey miisaankiisa iyo tilmaantii dahabka loo miisaami lahaa naqshadaha gaarifaraska iyo karubiimta baalashooda kala bixisay oo ku qarisay sanduuqii axdiga rabbiga oo daa'uud wuxuu yidhi waxaan oo dhan waxaa laygu garan siiyey qorniin laga helay gacantii rabbiga si aan ku garto tilmaantan shuqulkeeda oo dhan markaasaa daa'uud wuxuu wiilkiisii sulaymaan ku yidhi xoog yeelo oo aad u dhiiranaaw oo hawshan samee oo ha cabsan hana qalbi jebin waayo rabbiga ilaaha ah oo ah ilaahayga ayaa kula jira oo isagu kuma gebi doono kumana dayrin doono jeer la wada dhammeeyo kulli shuqulka adeegidda guriga rabbiga oo dhan oo bal eeg waxaa jooga kooxaha ah wadaaddada iyo reer laawi inay dhammaan qabtaan adeegidda guriga ilaah oo waxaa kula jiri doona oo howl kasta qaban doona nin kasta oo adeegid kasta sanco u yaqaan oo raalli ah oo weliba saraakiisha iyo dadka oo dhammuna amarkaaga way oggolaan doonaan